maamulka degmada xarardheere ayaa faray shacabkeenii oo ilaaliyaan mashaariicda oyoonka horeyta leerarka idiida ka shaqeeya oo degmada lagu hirgeli degmada xarardheere wayba ku dareeray maalmooyinka dambeeyay horumaro badan haanasayti oo maamulka ka dadaalay inay dadka horumaryaan adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada iyo dhismo xarumo kale oo dhanka adeega oo bulshada deegaanka kulan shacabka lakakuwaayigeliyay inay ilaaliyaan mashaariicda iyo maamulka degmada xarardheere ka qobday xarunta maamulka casayr ibraahim mataan gudoomiyaga degmada xarardheeriyan ka horeynta furay kulanka weynus gudowhay inayoo bulshada markaasayta ilaaliyaan mashaariicda horumarineed oo lagu hirgeliyay degmada odayaasha degmada iyo khayaarta meesha fadhisa muhiimadda kulankan aan isugu imaanay waa wada ogsoonnahayoo waa wax dadka reer xardheere dan u ah iyo bulshadeedaba waxaan rabnaa marka hore inaan kaga mahadceliyo hay-adda no dowladda norway oo aada nooga taakuleysa soolaradan cadceedda iyo iftiinka si marka dadka reer xaradheere aan u ilaashano wixii noola keenay waxaan rabnaa inay dhammaanteen naga dhaadhacday inay waxaan wax dan guuda yihiin oo aan wada leenahay in haddana maanta noolagu sii daro sidee u ilaasho kartaan waa waa arrin kaloo ayadana aan mar labaad ka mahadcelinayno soolaradan cadceedda baahida loo qabo waa ognahay inkastoo degmadii baahidii saxda ahayd aysan helin haddana inta aan haysanno inaan ku fala adeegno oon ilaashano oo sidii la rabana aan u maamulanno dadka reer xardheere waxaan u malaynaya waa u diyaarsan yihiin hadda haddii lagala ballamana way sii adkaysanayaan qaar ka mid a odayaalka iyo walgaradka degmada iyo maamulka degmada bulshada iyo weliba qof kasta waybayo kula dowhena inay ilaaliyaan wal kasta oo arrimo bulshada ka saabsan waynao sheegaan inay maamulka kula shaqeey doonaan horumarka deegaanka annaga reexara dheere annaga waddankeennu waa laga warqabaayo waxa aan soo marna waa la ogyahay colaadda hadda socotaana hameenkii iyay bilaabataa weliba gelinka dambe waxaa la rabaa marka bisaddu hadday soo socoto inaan aragno dadku isku indha maahan wax badan a annaga noogu jira waa wax la yidhaha haddii alla kura inuu maalin cad ka dhigo magaalada iyo koonaheeda maalin cad inay yihiin habeenkii intaasaa noogu jirta waxaan rabnaa marka xaafadaha oon ku darayaa xaafadaha mas-uulay leeyihiin xaafaduhu bahalka yaan layska mudin odayaasha guddoomiyaha iyo odayaasha inay ka wada tashadaan xaafadaha muhiimada ah oo dadka mas-uulada ahu joogo in haddii alla kurah laga mudo loo wada tashado markaasna haddii alla kuurana waardiyaha odayaasha jooga ahi inay waardiyeyaan ciyaalada meesha wax ka jiraan in waardiye loo ogaado bahalka maalin cadna waa laga furo karaa hameen madow uma badna iluna ilma dhowrto inaan dadaalno ku dadaalno adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad noo dagaal tagtaan